wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug farxaan cali maxamuud oo khudbad ka horjeedinayay golaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo wasaaraddu maaliyaddu u gudbisay miisaaniyadda sanadkan ayaa waxa uu sheegay in ay sare ukac weyn ku timid kororka dakhliga ee dowlad goboleedka galmudug wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug farxaan cali maxamuud ayaa hadalkiisa intaa ku daray in sanadka laba kun saddex iyo labaatan iyo laba kun afar labaatan uu farqi weyn u dhexeeyo oo dhaqaalaha islamarkaana uu sanadkan si weyn kor ugu kacay dhaqaalaha dowlad goboleedka galmudug meelaha sababto ahna ay qeyb ka tahay canshuurta oo dowlad goboleedka galmudug ay kordhisay iyo sidoo kale dhaqaaqa ka dawabyo oo uu sheegay in ay daqli fara badan kasoo xarooto
waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddatana waa miisaanadii koowaad waaye oo dolarka koowaad waad ogtihiinoo oktoobar iyo oktoobar aan dhihayne agost iyo sebtembar marka qaarkood waxyaa supplementary ayaa la soo gudbiyaa haddii maaratadan u qasabto sanadkii hore waxaan iin soo gudbiyey soddon iyo laba milyan sida hadda aad buwaagta ka aragtaana aqalkii waxay ku dhammaatay soddon iyo lix milyan bay ku dhammaatay micnuhu waxa weeyaan oo daraskii ka badan baa maarataye bay aakhirka ku dhammaa tanna afartan iyo lix milyan ku bilaabato laakiin konton iyo dhowr milyan ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay ku dhammaato dakhligii baa noo kordhaya waxaa soo kordhaya waxa leedaha maarataye government transferka oo dowladda dhexe noogu yimaada deeqaha ayaa soo kordhaya nimcadu waa iska fara badnaa doontaa marka oo daraska koowaad idinla imaada mar walbaba ugu yaraan boqolkiiba toban boqolkiiba shan iyo toban ayaa maarataye aakhirka ay ku dhammaataa sidoo kale canshuuraha wax badan maynaan kordhin laakiin wax yaroo ah five percent ten percent ayaan meelaha qaarkood kordhinay waxaanu bilaabnay canshuurta gaadiidka rasmistraalihii taargooyinkii oo maaratayan ilaa ilaa maarata baabuurta ku qasbayno gaar ahaan wixii puntland iyo cid kala wataba etoobiya iyo kulli waxyaala fara badan oo dhaqaaluhu ku kordhayo canshuurtu fara badan kusoo xaroonayso ayaanu samaynay kalluumaysiga aad iyo aad baan xooga u saarnay ma malay kartid bishan gudaheeda keliya inta maarataye aanu inta doonyood afartan doonyood baanu maarataye bishan gudaheeda ku canshuurnay wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa ku guuleystay sanadihii ugu dambeeyey in ay qaado dhammaan canshuur midaysan degmooyinka galmudug